habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa axada bisha noofembarna waa siddeed iyo toban sannadka laba kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mojada gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somali com idaacadda caawana waxaa halkan si wada jira idinkala socotiin doona maxamed cabdi xasan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada idaacadayda caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mida ururada bulshada soomaaliya oo ka ka digay halis ku soo fool leh carruurta aan waxbarashada helin
boqolkiiba siddeetan carruurta soomaaliyeed waxaan barato taa macnaheedu waxaa weeyaan carruurta soomaali dadka aan waalidka aan iska bixin karin carruurtooda waxaan barato carruurtaasi waxay halis u yihiin wax kasta oo khatar ah xoogga dagaalamaya inay ku biiraanay halis u yihiin muqaadaraadka inay cabaan diyaar ayay halis u yihiin
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja dhaxanraadka iyo hawsha kamaan raalli ahaynee rag baas bay damciyey rabbina weyna iraaday geel baana raadirhab waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xubintii wicitaanka dhegaystaha iyo warar kale marka horese warkii caalamka
madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa sabtidii shalay booqday gobolka californiya si uu indhihiisa ugu soo arko burburka baaxadda leh ee soo gaadhay kaymaha gubanaya gobolkaasi waxaana uu madaxweyne trump uu shalay ka baxay magaalada washington isagoo isla shalayna dib ugu soo laabtay magaalada maruu warbaahinta la hadlayay kadib markii uu soo dhex istaagay meelaha sida ba-an u gubtay ee magaalada baradise ee waqooyiga gobolkaasi californiya ayaa uu sheegay in aan qofna weligii filaynin waxaa halkaasi ka dhacay ugu yaraan sagaal kun iyo toddoba boqol oo qof ayaa dabkaasi holcayaa uu gubay iyo weliba guryo aan idhaahda ayuu gubay halka toddobaatan iyo lix qof ay ku dhinteen islamarkaana ilaa hadda meel jaaniya cidhib ay dhigeen la laayahay in ka badan kun qof waxaana booqashada madaxweyne donald trump ku wehelinayay maayarka magaalada baradise jordi jones iyo guddoomiyaha gobolka california jerry brown guddoomiyaha cusub ee loo doortay isaguna gobolkaasi gafi newsom iyo weliba madaxa hay-adda maareynta masiibooyinka dalka maraykanka vima brock long
xilliga loo qabtay tirinta codadka ee doorashadii gobolka florida kaasoo ahaa hadda maanta ayaa soo dhowaanaya guddoomiyaha gobolkaasi rick scott oo jamhuuriya ayaa weli ka horreeya bill nelson oo dimuqraadiya tartankan oo loo galay kursiga aqalka sanadka ilaa iyo shalay galab nelson ayaa ka hooseeyey ayaa ka hooseeyey codo dhan labiyo toban kun iyadoo ilaa iyo hadda ayna wax weyn isbedelin dhinaca kale tartankii guddoomiyaha gobolka ayaa ayaa la go-aamiyey kadib markii maalintii khamiistii codadka dib loo tiriyey iyadoo mashiin la adeegsanayo desantes oo jamhuuriah ayaa dhibic waa eber dhibic afar ka horeeya andrew gillam oo dimuqraadiya gillam ayaa shalay galab qirtay in tartanka lagaga adkaaday fariin muuqaala oo boggiisa facebooka soo dhigay ayuu ugu hambaliyeeyey desantes ololaha desantes ayaanse weli ka hadlin hambalyada gillam dhinaca kale maalintii jimcihii stacy abrams oo dimuqraadi ah ayaa soo afjartay tartankii xilka guddoomiyenimo ee gobolka georgia kadib markii tartan aad u adag aadna isugu dhow ay la gashay brian camp stacy abram ayaase sheegtay in dacwad ay ka xiran doonto waxay ku sheegtay istabamarin weyn oo lagu sameeyey codadkii doorashada
ugu yaraan saddex qof ayaa dhintay ku dhowaada labaatan kalena dhaawac ayaa soo gaadhay kadib markii ay dabley hubaysan maanta weerar ku qaadeen xarun ururdiimeed uu leeyahay oo ka dhisan gobolka bunjaab ee waddanka indiya booliiska magaalada armistar ayaa sheegay in laba nin oo hubaysani ay gudaha u galeen xarun ay leeyihiin dadka aaminsan madhabka nirankari ee diinta hinduuga ee waddankaasi indiya kadibna ay bambooyin ku tuureen xarunta oo ay xilligaasi ku sugnaayeen dad fara badan goobjoogayaal ayaa u sheegay wargeyska hindustan time in mid ka mida kooxaha weerarka geystay uu ku hubaysnaa qori nooca darandooriga u dhacaa ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxa iyo weerarkaasi ka dhacay magaalada armistar ee gobolkaasi amaan idhaahdo waddankaasi indiya
waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa beenisay in hay-adaha dowladdu ay heleen warbixin la sheegay in c i edu ay ku ogaatay in dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan uu amray dilkii istanbul loogu geystay weriye jamaal khashokji bayaan ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda ayaa lagu sheegay inay waxba kama jiraan tahay warka sheegaya in dowladda maraykanku ay soo saartay warbixin kama dambaysa oo ka hadlaysa dilka weriye khashokji hadalkan ayaa imanaya saacada kadib markii wargeyska the washington post uu daabacay in hay-adda sirdoonka maraykanka dibadda c i edu iyo hay-adaha kale ee maamula dowladda maraykanku ay dowladda hay-adaha kale ee maamula dowladda maraykanka u gudbisay warbixin sheegaysa in maxamed bin salmaan uu bixiyey amarkii lagu khaarajiyey saxafiga u dhashay dalka sacuudiga jamaal khashokji madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa shalay xili uu kormeer ku joogay gobolka uu baabiyey dabka ka socda california wariyaasha u sheegay in dowladda maraykanku ay shaacin doonto warbixin ku saabsan cidda dishay weriye khashokji
fiid wanaagsan ayaan dhegaystayaal idin leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaa bahalka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda fiidnimo ee washington haatanna muqdisho muddooyinkii dambe bulshada rayidka ahi waxay dadaal loogu jireen sidii kor loogu qaadi lahaa miisaaniyadda wasaaradda waxbarashada si loogu adeegsado waxbarashada dhallaanka danyarta miisaaniyadda wasaaraddu waxay hore u ahaan jirtay saddex milyan oo dollar iyadoo oo la sheegaya inay haatan gaadhay siddeed milyan hase yeeshee su-aashu waxay tahay intee in leeg ayaa la gelinayaa waxbarashada dhallaanka ka soo jeeda qoysaska danyarta warbixinu amurtaasi ku eegaya waryahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulla ayaa nooga soo diray muqdisho labadii sane ugu dambaysa bulshada rayidka waxay xoogga saarayeen sidii loo korin lahaa miisaaniyadda wasaaradaha arrimaha bulshada taasay ugu horeysa wasaaradda waxbarashada soomaaliya miisaaniyadda wasaaradda waxbarashada waxay ka timid saddex milyan hadda waxay gaarta siddeed milyan haddaba maxaa dib ugu laabta bulshada gaar ahaan waxbaridda caruurta cabdulaahi maxamed shiruuc ayaan weydiiyey su-aashaasi boqolkiiba sideetan caruurta soomaaliyeed waxaan barato taa macnaheedu waxaa weeyaan caruurta soomaali dadka aan waalidka aan iska bixin karin lacagta dugsiyada lagu galo waxbarashada maaragta la siiyo macalimiinta iyo dugsiyada la siiyo ama fiiga waxaan loo yaqaano dadka aan iska bixin karin caruurtooda waxaan barato caruurtaasi waxay halis u yihiin wax kasta oo khatar ah ayay halis u yihiin xoogga dagaalamaya inay ku biiraan ay halis u yihiin muqaadaraadka inay cabaan diyaar ayay halis u yihiin derbiyada inay seexdaan oo muxuu ahaay cuduro iyo waxyaabo aan loo joogin ay halis ku noqdaan marka annaga ra'yiga iyaga bulshada rayidka iyo beasline waxa waaye dowladda waxaan ka rabnaa kow qorshe cad oo caruurtaasi waxbarashadooda lagu xaqiijinayo
wasaaradda waxbarashada soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe ku howlaneed la wareegidda iskuullada dowladda iyadoo looga faa'iideynay waxbarashada bilaashka ah maxaa tillaabo ay dowladdu qaaday waxaan su-aashaasi weydiiyey wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada cabdiraxmaan maxamuud cabdulla jaabiri waxay ahayd qorshe xukuumadda oo ah in la soo celiyo waxbarasho runtii ay helaan dadka runtii masaakiinta ama saboolka ah qorshahana wuxuu ahaa qorshihii u horreeyey oo dowladda ay ku soo celisay iskuullo iskuulladaas waxaa ahayn afar iyo labaatan iskuul oo gobolka banaadir ah qorshahana waxaa noogu jiro iskuullo kale iyagana dowlad goboleedyada ah sanadka soo socda hadduu ilaah yidhaahdo waxaa la qaatay macalimiin badan oo lagu soo daray mataqaanaa bayrolka dowladda ama shaqaalaha dowladda kuwaasoo ayaga runtii macalimiin hore ahaa haddana wax ka dhiga iskuullada waxaa kaloo lala wareega maamulada iskuulladaas iyo shaqaalihii iskuullada wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada ayaa u sheegay v o a in gacanta dowladda ay ku soo laabteen afar iyo labaatan iskuul iyo maamulkii gacanta ku hayay iskuullada hadda aan gacanteena ku socon waa afar iyo labaatan iskuul oo aan la wareegnay maamulayaashooda macalimiintii shaqaalihii intaasoo dhan hadda aan la wareegnay oo runtii sistamka nidaamka dowliga laga qaybiyey boogaagtii dowladda oo la gaarsiiyey marka manhajka dowladda haddii ay korta miisaaniyadda wasaaradda maxaa dib ugu laabtay caruurta danyarta u baahnaa waxbarashada bilaashka ah waa waa waa su-aal aad u wanaagsan wax gaara waxay tahay waa markhaati baa ka tahay iskuulladan hadda aan la wareegnay waa lacag la-aan danta aan kala hayna waxay ahayd annagoo fulinayna mas-uuliyad dastuuri ah oo ay tahay in waxbarashada asaasiga ah ay xukuumadda mas-uul ka tahay yaan waxaan mar walba codsanaynay oo aan ka codsanaynay mataqaanaa guddiga dhaqaalaha iyo guddiga arrimaha bulshada iyo guud ahaan baarlamaankaba inna laga taageero sidii loo kordhin lahaa waxaan aaminsanahay kordhintan hadda la sameeyey iyo sanadka horeba taariikhda inta hadda burburka dalka uu ku jiray heerka ay gaartay weli ma aysan gaarin waad la socotaa marka wasaaradda naloo soo magacaabay aan la wareegnay miisaaniyadda waxbarashada dalka waxay ahayd saddex milyan oo doolar waad dareemi kartaa maanta miisaaniyadda waxay maraysaa ugu yaraan sideed milyan ayay gaartay kororka intaa la eg waxa uu ku yimid bulshada way gaartaa maxaa yeelay waad og tahay waa markii u horreysay iskuullo la og yahay oo la yaqaano ay wasaaradda waxbarashada maamulayso intii burburka cabdulaahi maxamed shirwa ayaa ku dhaliilay dowladda dhexe soomaaliya in dalkoo dhan ay u qaateen muqdisho keliya wuxuuna xusay in qorshaha wasaaradda ay ka muuqata boqolkiiba siddeetan inay hadda ku maalgelinaysa muqdisho marka loo eego iskuullada gacanta ku soo laabtay macallimiinta la howlgeliyey iyo hadalka wasaaradda arrinta kale oo annaga aan aragno bisline ahaan waxaa waaye fikirka jiraaba wuxuu yahay waa muqdisho muqdishona waxa uu xil saaran maamulka gobolka banaadir maayaray leedahay guddoomiye gobolay leedahay waxbarashada marka wasaaradda waxbarashadu ay ka hadlaydahay boqolkiiba siddeetan waa magaalada muqdisho waay annagana waxaan ka fikiraynaa waxa weeyaan lacagta hadda loo kordhiyey oo aada og tahay inta aanu kasoo wada marnay waxaanu ka fikiraynaa waxa weeyaan min min dacal ilaa dacalka kale dugsiya in lagu dhiso lagu dayactiro macallimiin loo qoro siyaasad guud oo waxbarasho muxuu ah lagu develop gareeyo wadaxaajood lagula galo maamulada ay ogolaadaan hal siyaasad in waxbarashadu ay yeelato hal manhaj inay yeelato muxuu ah saas ayaan ka fikeraynaa marka taasina hadda ma muuqato yacni dowladdu waxaad moodaa wasaaraddu inay ku mashquulsan tahay muxuu ah magaalada muqdisho magaalada muqdisho maamul gobol banaadir ay leedahay sagar cali maxamed madaxa dhowrista xuquuqda caruurta ee puntland ayaa u sheegtay v o a in caruurta danyarta aysan haysan waxbarasho bilaasha iskuulladan ay gacanta ugu jiraan ganacsato soomaaliyeed caruurta danyarta ah iyo caruur dabajiifka kuwa dabajiifka horta aabihii hooyo ma haystaanoo taas arrintooda waa gaar laakiin caruurta danyarta ah ee qoysaska danyarta kasoo jeeda ama hadha deganaadaan dad soo barakacay oo magaalada muqdisho dhexdeeda degan ha ahaadaan iyo koonayaasheeda hama ahaadaan qoysas waxba aan haysanno guryahoodii ku nool laakiin caruurta aan waxbarashaa u awoodin aad iyo aad arrintaas ay u badan tahay inta aan ka warqabno iskuulaadka dowladda waxaa haysta dad ganacsatay gacanta ugu jiraan sidaa darteed lacagaa lagu dhigtaa marka ilmahaas danyarta waxba ma haystaan waxba ma bartaan xaafaday iska joogaan sagar cali maxamed ayaa qabtay in miisaaniyadda wasaaradda la kordhiya aysan macno samayn doonin haddaysan ku laaban caruurta u baahan waxbarashada bilaashka ah wasaaradda waxbarashada meesha kasoo bilaabatay waa ognahay civil society-ga dooda badan ay sameeyeenaa jira saddex milyan lacagteeda mareysa markii hore haddana sanadkan waxaa la filaya sideed milyan sii cagacagaynaysa annaga ilaa hadda ma aragno macallin fiican ma aragno oo tababaran oo iskuulaadka dowladda leedahay wax ka dhigaya ma aragno iskuul dowladda ee leedahay oo ganacsatada heesata laga soo celiyey oo ilmaha iskale laleeyahay cubuurta soomaaliyada wax lagu baraa la dhahayana ma aragno kuwii hore u heysatana way liitaan tabcaan waa way liitaan hadda kadib wixii shaqaa ay qaban rabaan waa wax kaloo dhiman waa bishaan wixii ka dambeeya waa kule markii miisaaniyada la ansixiyo waa arkayna laakiin laga bilaabo maanta iyo wixii ka horeeyey ma jirto waxbarasho oo tayo leh oo iskuulaadka dowladda ay gacanta ku haysa ka jira ma jirto waa la wareegnaa dheheen iskuulaada la wareegna way dheheen waa ka sugaynaa iyadana in la iskuulaadka la dayactir waa laga sugayaa ubadka soomaaliyeed waxaa la rabaa qasab dowladday ku tahay sharciga u n c r c da waa saxiixeen ilmaha inay waxbarato iyadaa waajibkeeda qaaday lacagtaas la qaadaya cashuuraha ummadda laga aruurinayo waa inay ka muuqataa ubadka soomaaliyeed waa inay ka muuqataa dowladda marka waxaan leenahay codsi ma aha waa waa waa waa maxaa la dhahaya waan waan waan waxaan leenahay yani amar wax idinku ah waaye ummaddan waxa aa ka qaadin dib ha loogu celsho gaar ahaan caruurta haddii la rabo wadankan inuu dego wadankan inuu fiicnaad aniga waxaa aaminsanahay qof wax bartay inuusan dembi sameyneyna aaminsanahay maanta soomaaliya waxa dib ay ugu dhacda waxay tahay intaasoo dhan ay soo socotay dadkaan wax qasahay waxuma baranin marka haddii la rabo in ubadka la badbaadiyo haddii la rabo wadanka inuu horumar gaaro oo oo oo madaxdeena waa ognahay runtaan u sheegaya amisoon xeendaab ugu jirna in laga haddii la rabo in laga baxo amisoon xeendaabka ugu jirno oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ra-iisul baarlamaanka xildhibaanadeena ee rabaa inay muqdisho ku dhex lugayaan haddee rabaan ilmaha hadda joog waxabaraan kuwii hore waaba tag cabdiraxmaan maxamuud cabdulla jaabiri wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada ayaa xusay inay wadaan qorshooyin ay ku gaari doonaan gobolada iyadoo mar walba ay ku xisaabtamayaan miisaaniyadda dowladda waa waa arrin wanaagsan runtii horta gobolladana waa waa ay ku jiraan saad la socotaa marka mashruucan hadduu bilow ahaa waxaan fulinaynaa ballanqaadka saad la socoto ee waxa ugu horreeya aan ka bilownan halkaanay ahayd laakiin qorshaha waxaa noogu jira hadduu ilaahay yidhaahdo dabcan waxaan ku xisaabtamaynana waa miisaaniyadda dalka oo runtii aada og tahay sanadkan uun dib u eegeystibaan miisaaniyadda ayaan ku- mataqaanaa ku darnay laakiin labada kun sagaal iyo tobanka ayaa waxaa noogu jira qorshaha in dowlad goboleedyada ayagana sidaa ay si lamid ah iskuullada in ay aan la soo wareego soomaaliya ayaa sabaxday dhowrista xuquuqda caruurta iyo kan xuquuqda aadalaha dhammaantoodna wuxuu ku waajib yeelayaa meelmarsiinta qawaaniinta ku xayndhaaban cabdulqaadir okey v o a muqdisho aad iyaad umaadsan yahay cabdiqaadir maxamed cabdulle weli wararkii magaalada muqdisho aynu ku jirnaaye tartan ku saabsan dib u soo nooleynta ciyaarta feerhka oo laba maalmood ka socday magaalada muqdisho ayaa shalay lagu soo gebagabeeyey halkaasi waana tartankii u horreeyey ee magaalada lagu qabto muddo sannad ah wariyahena Cabdika- cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa tallaabadan ka wareystay gudoomiye xidhiirka feerhka cabdulaahi axmed colow
tartankan wuxuu bilaabay shan iyo tobankii bishii nofembar bishan aan hadda ku jirno waxaana loo dhigay sideed ciyaartoy oo ku kala ciyaarayo shirkada magacyadood loona kala qaybiyey laba guruub guruub miisaanka fudud ah iyo guruub guruub miisaanka dhexa ah waan gartay waxaana shirkadaha shirkadahaas oo ay kala ahay marxaba hotel laba xamar uma hospital iyo wajaajiley waan gartay marka tartankii waxaad soo gebagabayseen maalintii shalay oo aad soo afmeerteen n siduu ku soo gebagaboobay muddadaa uu socday se see loo ciyaaray waxaa loo ciyaaray guruub walba wuxuu ka koobnay ab af afar ciyaartooy laba iyo labaas ku soo baxday halaa halaa kaalinta koowaad ka galay guruub kalena afar- afaraa ka soo baxday La- labaa soo baxday labadii wada ciyaartay halaa finaal tegey labadii ugu dhibcaha badneed oo finaalka la timid ayaa shalay aan gebagabeeyey marka ayay guushii raacday kooxihii shalay tol aad gebagabayseen waxaa kaalinta koowaad waxaa kala galay miisaanka dhexe waxaa kaalinta koowaad galay laba xamar miisaanka fududna waxaa kaalinta koowaad galay umo hospital waan gartay n dabcan dee muddo maynaan maqal in tartanka noocana lagu qabto n muqdisho iyo weliba dee deegaanada kaleba n ujeeddada aad u samayseen ee tartankan aad u soo abaabisheen xilligan maxay ahayd waa ciyaartii labaad hadda aan qabanayno waan gartay haddaan geesta kale ku weydiiyo markaynu ka nimaadno inay kooxuhu kala matelayeen eh, shirkadaha aad soo tilmaantay n ciyaartooygu ma waxay ahaayeen un ciyaartooy n waddanka gudihiisa iyo magaalada muqdisho un ka yimi En, mise waxaa jira ciyaartooy kaloo iyaguna ka yimi gobollada iyo meelo kale oo dibadda ah ciyaartooyda hadda aan koobka u qabanay waa ciyaartooy qaar ka yimid yeman oo oo ka yimid een, dadkii soo barakacay ahay oo yeman ka ciyaari jiray iyo qaar muqdisho
waan gartay marka haddaynu eegno kale tusaale ahaan n ciyaarahani waxay u baahan yihiin dee tababar bay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin shuruucdoodii waxay u baahan yihiin gacan ku-hayn bay u baahan yihiin say u diyaarsanaayeen ma yihiin qaar tababarkoogii iyo hanaankogiiba wata maadaamay waxaan tartan feer ay tahay si wanaagsan oo tababaradooda waxaa u baradooda siminaar oo la qabtay waxaa jirto afartii bishii toddobaad oo ilaa i- oo ilaa iyo afar iyo toban beri soconayo oo macalinka weyn oo hore usoo ciyaari jiray awas orfeeya oo uu qabtay oo muqdisho lagu qabtay oo garsoorayaasha iyo tababarayaasha loo qabtay ciyaartooydana si joogta ayuu tababarku usii jiray waan gartay ma taa macnaheedu waxa weeyaan way helaan tababar xidhiidha oo ay u tababartaan oo ay u diyaargaroobaan ciyaarahan n mise hadduunbaad soo abaabushay hore waa u samayn jireen laakiin tartamo looma qaban jirin weli ilaa hadda xataa waxaa jirto meelo iska dhisan oo jiimam soomaaliya ku wada yaallo oo feerka lagu wada barto oo dad barbaati ay wada leeyihiin oo wadanka dhan ku wada yaallo oo dadka iskood ay feer u bartaan oo difaaca nafsi ay ka dhigtaan laakiin waa markii ugu horreysay aan u qabano tartan n guddoomiye waxaa tahay xidhiirka n feerhka ee soomaaliya n dabcanna dee tartankanaad qabatay saad tilmaantayna eh, dee ciyaartooy n gudaha joogay iyo qaar wadanka dibaddiisa ka yimi dhowaan baa ka qayb galay n markaad qiimayso n ciyaarahay soo bandhigeen iyo tartankan hadda la qabteed soo gebagabayseen n rajadu maxay ku muuqataa ma tahay n mid ay sii wadi karaan oo ay tartanada dibaddana kaga qayb geli karaan wallaahi ciyaartooydan haddii hadda ay helaan dhaqaalo fiican waa ka qayb geli karaan laakiin hadda uun ciyaaraha dibadda waxaa nooga qayb galo dadka diaasbaraha ee soomaaliyeed ee ku nool wadanka u k norway iyo wadamadaas ku wada nool ayaa hadda nooga qayb gala tartamada haddaba tartankii ugu dambeeyey hintii ka dhacay gabar samle la yihahdo ayaa nooga qayb gashay n waxaad soo hadal qaaday inay n gabadhi ka qayb gashay tartanka hindiya kuwa hadda muqdisho ku ciyaarayay n haween ma ka mid ahaayeen mise waa ragunbay wada ahaayeen may rag waa weyn ma ma haysano
haween Rag markaa waa.
ku- haween markaa kuma jirin
kuma jiran haween
kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi axmed colow gudoomiye xiriirka feerhka soomaaliya waxau khadka telefoonka muqdisho ugu warramay wariyahayga cabdixakiim maxamuud shirwac halkaad kala socoteenna waa v o a washington haatanoo barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo sahra cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan sagaal boqol toban iyo toddoba qof oo isugu jira dhimasho dhaawac iyo dad u baahan gargaar deg deg ah ayaa kooxaha gurmadka deg deg ee ambalaaska amiin ambalas ee magaalada muqdisho waxa ay ka daadgureeyeen goobo ay ka dhaceen qaraxyo dilal isku dhacyo iyo sidoo kaleeto hooyooyin umulisooyin u baahnaa inay gaaraan goobahooda caafimaad tirada waxyeeladaasi sagaalka boqol toban iyo toddobada qof ayaa waxa ay amiin ambalas gargaarka dadkaasi u fidiyeen ay qabteen hooshooda laga soo bilaabo bishii janaayo ilaa iyo bishii juun ee sanadkan aan ku guda jirno iyadoo lixda bilood ee ka dambeysay ee laga soo bilaabo julaayo ilaa iyo hadda middan aan ku guda jirnana weli aysan diiwaangelintooda u dhammaanin muddadaasi lixda bilood ah ee dhimashada iyo dhaawaca sagaalka boqol iyo labaatanka qof ku dhodhowaad ay soo gaartay ayaa dabcan sanadkan oo weli aan dhammaanin waxaa la filayaa inuu ka khasaaro yaraado sanadkii hore labadii kun iyo toddoba iyo tobankii markaasi oo qaraxyadii zoobe afar iyo tobankii oktoobar dhacay ee ku dhowaad lix boqol oo dad ah ay ku dhinteen haddaba sidee ayay yihiin howlaha gurmadka ee amiin ambalas iyadoo aysan jirin wakhtigan cid ay si rasmiya ugu tiirsan yihiin oo ay ka helaan gargaarkaasi ay bixinayaan tasiilaadka ku baxayo caqabadaha ay la kulmaan waa kuwo noocee ah xaddiga khasaaraha iyo sida ay ku howlgalaan iyo guud ahaanba su'aalo kaleba waxaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha marti igu ah oo su'aalo aniga iyo dhegaystayaashaba uga jawaabi doono madaxa amiin ambalas ee magaalada muqdisho doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan ee soo dhowow doctor cabdulqaadir aad ayaan kugu mahad celinayaa inaad barnaamijkan marti igu tahay waa dhowa sahra adiga iyo dhegeystaha dhegeystayaasha ee v o a dhammaantiin aad baa laidin salaamahaya bal waxaad marka koowaadna siisaa tirada dhimashada iyo dhaawaca ee intii u dambeysay lixdii bilood ugu dambeysay dhacay bismillahi raxmaan iraxiim fursada aad bixiseen aad baan kaga mahad celinaya mar labaad riboodkeena oo billaha ah ama lixda biloodlaha ah ee wuxuu noo sheegayaa lixdaas bilood laga soo bilaabo bishii january ilaa iyo june in loo adeegay ama loo gargaaray dad gaaraya sagaal boqol toban iyo toddoba qof oo isugu jira caruur haween iyo rag sidoo kalena isugu jira dad dhaawacmay iyo dad xanuuno caadiya hayo iyo haween uur leh oo fooluq hayso isbitaallada la geeyo hooyooyin fool hayso iyo dad dhintay intaba waayahay marka sagaal boqol toban iyo toddobadaasi qof waa dadkii dhaawacyada ay soo gaareen iyo dhimashooyinka inta adinka lagu qaaday amiin ambalances ha waa inta dhaawac dhimasho iyo hooyooyin fool hayso oo isbitaallada la geeyo loo gurmaday adeegan aamin ambalans ka faa'iidaystay weeye waa tahay gargaarkiina imise baabuur ayaad ku gargaartaan dadka oo oo shaqeeyo waktigan xaadirka ah waxaanu ku gargaarnaa lix iyo toban ambulans iyadoo la dareemi karo meesha laga soo bilaabay oo bilow zero ah gaari gacan laga soo bilaabay maantana aan haysanay lix iyo toban gaadiid ambalansooyin oo si hufan adeeg wacan u qabto ummadda dadkuna ay barteen inay xaq u leeyihiin ama ay yani inay ambalaas ugu qaado meesha gaari gacan looga qaadi lahayn ay barteen dadku waxaan jeclaan lahaa barnaamijkeena wicitaanka dhegaystaha maadaama magaalada muqdisho waktigan meesha ugu badan oo wax ka dhacaan oo aad ka howlgashaanna ay tahay inaan dhegaystayaasha inta badan magaalada muqdisho aan beegsado kuwooda nagala soo xiriirayo si ay su-aalo kala duwan ku weydiiyaan bal dhegaystaha ugu horeeya ayaan jeclaan lahaa inaan ku hormaro soo dhowow walaal magacaaga muqdisho ayaad joogtaa waxaad u qabi lahayd ood weydiin lahayd doctor cabdiqaadir aad baad umahadsan tahay sahre cabdi axmed iyo daktarka barnaamijka martida ku ah iyo dhegeystayaasha soomaaliyeed ee barnaamijka dhegeysanaya dhammaantood waxaan leeyahay galab wanaagsan amaba dadka ay habeenka u tahay waxaan leeyahay habeen wanaagsan magacaygu waa cabd magacaygu waa cabdullaahi cali dalabey waxaan ku suganahay magaalada muqdisho barnaamijka haddaan u guda galo amiin ambalas runtii waxa ay qabato dhegaystayaasha v o a iyo weliba guud ahaan ummadda soomaaliyeed iyo dunida waa laga ogyahay wax wanaagsan ayay bulshada u qabtaan runtii hadday noqon lahayd haween foolanaysa hadday noqon lahayd dhaawacyo amaba xitaa dad dhintay inay isbitaalaadka geeyaan amiin ambalaas runtii shaqooyin badan bay qabtaan aad baana runtii maamulka iyo shaqaalaha u amaanaya waata aad baad umahadsan dhegaysto kale ayaa qadka ku jira laakiin inta aan u gudbin bal waxaad sawir guud naga siisaa dadka aad qaadaan ee marka qarax uu dhaco aa ugu tagtaan goobta ee gurmadka deg dega aad u samaysaan dhaawacyada badi dadka ay qabaan maxaa ka mid a ama sida ay dhaawacyadaas u saameeyaan qaraxyada saari horta qofba waa nasiibkiis iyo sida usoo gaaraan laakiin waa runtii waxaa jira yacni mararka qaar waxyaaba oo nightmare anaga laftirkeena yacni laga yaabo shaqaalihii iyo qofkii adeegihii caafimaad shaqeynayay ay habeenkii ku riyoonayaan sida waxaa laga yaaba ina ugu tagtay meeshii qof xibnihiisii qaar waayey yacni dhaawac foolxun wejiga uu ka gaaray ama afka uu ka gaaray markaad aragtid qofkii yacni xibintii ayna laalaado oo ay ka laalaado aysan ku oolaan doonin yacni way adag tahay yani meel looga goy kara ma ahan looga tegi karana ma ahan yani dodayaaga noocaas runtii waxyaalaha noogu dhibka badan waayo yacni marnaba haddaad aragtid qof aan balaas kala baday ugu ugu tegi maysid xaalad qurux badan mar kastaba laakiin dadyawga dhaawaca qaraxyada ku dhaawacmahay waa waxyaalaha noogu caloofmada badan wey waaya markaad maqashaan qarax inuu dhacay jugta aad maqashaan ma ku orodaan mase meesha waa la idinka soo wacaayo wacista kadib aa ku tagtaan actually waxaa jira dad badan oo haysta telephone numberkeena maxaa yeele telefoonkeena waxaan gelinay dhammaan idaacadaha localka ah derbiyadan ku qornay meel kastaan ku qornay marka dad badan waxay kaydsadaan numberkan haddii lacalla u baadaan ama ay arkaan qof u baahan inay naga soo wacaan waxaa jooga degmooyinka toban toddobada degmo waxaa jooga dad nala shaqeeya oo garanaya adeegan sida loola soo cariiro marka marna jugta haddaad aragtid waxaad qiyaasi kartaa meesha ay tahay marna meesha nala ka soo wacaa marka labada arrimood un bay udhexaysaa haddiina laka soo wacna oo hubsano meesha ay tahay xaaladda sida ay tahay qofka nala hadlaya hadduu qiimeyn karo kadib ayaynu tagnaa ujeedooyinkii horta aan lahayn waxna waa la gaaray waxna weli lama gaarin waxyaalaha aan la gaarin waxaa kamid ah innaga waxaynu doonayna inaan degmooyinka gobolada hoos hoose ada magaalada muqdisho oo kaleeto ama magaalooyinka waaweyn oo sida yacni ama garaw ha ahaato ama mataqaana kismaayo ha ahaato ama gaalkacyo ha ahaato ama dusmareeb ha ahaato waxay heli karaan yacni waxyaalo kaleeto alternative oo micnaha inay baabuur kiriistaan heli karaan laakiin degmooyinkii iyo tuulooyinkii aan rabin inaan gaarino baadiyaha afgooye iyo baadiyaha balcad iyo oo aynu doonaynay hooyada fooshu hayso oo yacni laga yaabo isbuuciina hal mar hal maalina baabuur aragto dadkaan u socon horta annaga dadkaas ay ahayn hadafkeenu ugu weynaa wa marka kuwa weli lama gaarin magaalada muqdisho oo kaleeto qayb kamida waa gaarin waayo magaalada muqdisho waxaa ku nool lagu qiyaasaa two point five ilaa saddex milyan oo qof ilaa saddex milyan oo qof baa lagu qiyaasaa toban iyo toba toban iyo toddoba degmo ayuu ka kooban yahay kulligood marka runtii adeegan sidii la rabay uma wada gaarin waa wax badan oonu ka gaabinayna jirta oo ama dhaqaaluha nooc sahamisha waayey ama issocodka iyo iyo aqoon darida dadku ka haystaan adeegan ha ahaato marka innaga runtii weli fari kama qorno meeshaan u soconay waa meeshaan u soconay soomaaliya gobol degmo iyo tuulo inaan gaarina waa ujeedkeena marka uje ujeedooyinka aada looma wada gaarin hadaf yani o yani inta qof baahina ou jiro baahi adeeg ambulance u dhimana inta ou jiro ama hooyo u dhibaatoonaysa ay jirto weli lama gaarin hadafkiila lahaa waa tahay dhinaca kale isla magaalada muqdisho waxaa ku jira dhegaysta nagala soo xiriiray magacaa ku bilow iyo su-aashaad jeclaan lahayd inaad weydiisid oo ku saabsan isla arrintan amiin ambalas uu ku jiraa doctor cabdulqaadir magacaygu waa cabdiraxmaan maxamuud jaamac cabdiraxmaan jeelle oo kasoo hadlaya magaalada muqdisho waan salaamayaa guud ahaan shaqaalaha c o a iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo martida amiin ambalas waxaan qabaa guud ahaan horta amiin ambalas wakti aada loogu baahi badan yahay oo culaysyada ugu badan ay magaalada muqdisho gobolka banaadir ay ka jiraan bay timi laakiin waxaan odhan karaa runtii habadii loo baahnaa inay hore u qaadaan oo markay arkaan baahiyaha meesha ka jira ambalaasyada ay ku hawlgelayaan waxa ay uga baahan yahay qofka dhaawaca tusaale ahaan markaan soo qaatoo kale hadda marka meesha qaraxu ka dhaco ama meesha dhib ka dhaco oo qof lagu dilo qofkaas waxyaalaha ugu horreeya u baahan yahay waa la garan karaa marka xaaladda caafimaadka la fiiriyo fars aidka iyo oksijiinada iyo waxa in baabuurka ambalaaska lahaado iyagu waxay iska markii hore ay ka taxadarayeen oo ay shaqadooda ku bilaabeen in ay horta waxun keenaan laakiin step forward dambaa la rabay inay sameeyaan marka waxaan weydiinayaa gudoomiyaha ambalance ma jiraa qorshe idiga digsan oo ah inaad gaadiidkan hadda aad ku hawlgashaan aan si guud u wada qalabaysnayn qalabkii laga wada helin karin qofku uu baahan yahay aad u gargaarasaan inaad keentaan waxaan kaloo su-aasheeda kale waxay tahay waad mahadsan tahay cabdiraxmaanow cabdiraxmaanow u kaadi gobolka banaadir waayo cabdiraxmaan sug su-aasha hore ha kaaga jawaabo aad aad baan u fahmay jeelle su-aashiisa aad jeelle aad baan u fahsan tahay runtii adeegan ambalansooyinka sida uu kusoo bilowday waa wax la wada fahmi kara waaye maanta meeshaan joogna tadawur fiican ama waxaanu joognaa yani horumar fiican aan ka gaarsi ka gaarnay baabuur kasta waxaa saaran laba qof oo baramedic ah ama ama nersin ah ama xirfadla caafimaad ah waxaa saaran emergency kit ayaa saaran kaasoo lagu talagala qofka inta baabuurka lagu sii wado in wax lagu qabto in dhiigga laga joojiyo xanuunka laga baabi'iyo moral support loo sameeyo ayaa saaran gaari kasta saaran laakiin markay meeshu tahay maskash waa la jibcinaa wax fara badan sida fourteen october oo kaleeto oo isbitaalkiina noo jiro wax ka yar haafa kilomitr ama ama hal kilomitr oo noo jiro waxaan u baahnaa dad badan inaan qaadno markaa ma suurtagelayso in qof walba la yidhaha meesha lagu sameynaya maadaama shaqaalaha aan haysan uu yaryahay adeegga aan haysanan uu yaryahay laakiin markii aan haysa qofku hal qof ama laba qof ay tahay waxay awoodnaa yani labada qof oo baaramidaga ah ama xirfadlayaasha caafimaad ee gaarigaa saaran inay qofkaas maamulaan oo isbitaalka ay gaadsiinaya isagoo stable ah oo isbitaalka talaskiisa lala sii xiriiray isbitaalada dhan waxaan leenahay wada xiriir fiican oo waxaan wada haysanaa walkitot waana leenahay isbitaal hebel waxaan soo wadnaa qof noocaasa dhibaato noocaasa qaba kuu keeni karnaa hadduu yiraa maya isbitaalka ayaan weecinaa marka jeela taasa laga yaabaa inuu inuu inuu usan faham ogeyn waana ku mahadsan su-aashiisa runtii hadduuna gaarigu lahayn ama ambulance uusan lahayn dad first aid kit iyo paramedic saaran siga waxba ma dhaamaayo waaya waad mahadsan tahay Waad haye mahadsan tahay.
jeelle maxaa jeclaan lahayd inaad ku su-aasheeda labaad darto waxay tahay Mm, soona koob su-aasheeda labaad bara su-aasheeda labaad waxay tahay qorsho ma idiin tahay inaad xarumo kala durdurugsan oo degmooyin magaalada ah maadaama hadda hal meel ka hawlgalaysaan oo centerkii ah inaad xarumo kala durdurugsan samaysaan oo koonayaashaas sida kaaraan oo kale wadajir oo kale dhinaca kale yaaqshida cornerska inaa xarumo ka inaa xarumo ka furtaan jeelle maraba waa mahadsan tahay runta horta inaga hadda aada u jeedid oo shaqaynayna shaqada adag haysa haynaad aragtay weli yani adee yani maamulka gobolka banaadir mid kastoo soo maray waxaynu weydiisan jirnay xarun aynu ka hawlgalno yani xarun hadda aynu ku shaqeyno aamin ambulance ay leedahay ma jirto waxaynu la barinaa gaadiidkeena dad kaleetaan dulsaar ku nahay garaasho cadaalad ka dhigaa guri kiraa aan degnaa laakiin yani malahan yani maamulka soo soo mara gobolkana waa weydiisan jirnay inayna siiyaan war xarun aan baabuurta ku dayactiranno shaqaaluhu shifkiga ka galo baabuurtan yani laga maamulo yani runtii taas ani ma garan karo hadda yani eh, sababaha aan u heli weynay laakiin inaga codsiyaal fara badan waan qornay iigu jir halkaaga waa tahay doctor cabdulqaadir aniga ayaa dib kuugu soo noqday bal xilli habeen ah haddii ay wax dhacaan oo kaleeto sidee ayaad ku gaartaan goobtaasi dabcan ma lehidin taleefanno nambar gaar ah oo shantraale intuu ku dhaco meel ahoo la wada ogyahay ama xarun aad ka wada bixi kartaan een, meelaha qaarkood wadooyinka inay go-an yihiina laga yaabaa caqabadaha noocaasa idinsoo wajaha ka waran sar wa wa waa mahadsan tahay adeegan horta wuxuu leeyahay telephone number loogu talagalo saddex digit ah sagaal sagaal sagaal waa yani saddex sagaalaad kii soo waca waxana adeegana uu helayaa ha yeeshee yani xilliga rabta ha ahaato habeena ha ahaato ama maalin ha ahaato waxaa muhiima qofka dhibanaha ah inuu adeega telefonkan soo waco markuu soo waco waxaan weydiinaa halka uu joogo iyo sida wax u gaareen waayo qof waliba wuxuu u baahan yahay in wax gooni loogu talagalo haddii hooyo foolo haysto haddii ilmo shumee yahay hadduu qof dhaawacmo yahay haddii qof qarax ku dhacay uu yahay yacni intaba markuu qofku intaa sheego iyo meesha uu joogo gaadiidka ugu dhow ayaa loo diraa marka eh, way dhacdaa in markaas waddada xiran tahay yani waddadaas xiran haddii waxa ku xiran aysan dhagax ahayn yani waxaa jirta meelaha qaar in dhagax lagu gooyo dhagax kula hadli maayo ma dhaqaaji karaysid laakiin haddii uu askari soomaaliya taagan waxaan u sheegnaa waxaan u soconno iyo waxaan u taagana markaas haddii nala ogolaado weelaan guud waa gaarnaa waa hagaag dhegaystayaashan ku noqonaya dhinaca magaalada muqdisho bal soo dhowow walaal magacaaga iyo sababtaa noo soo wacday waxaa rabaa inaan weydiiyo laba su-aalood su-aasha koowaad waxay tahay doctor cabdiqaadirow markuu qaraxa dhaco isla markii meesha ma tagtiin oo si deg dega ma ku tagtiin waa su-aal wanaagsan weeye Eh, markay runta horta meel wax ka dhacaan way adag tahay in markiiba hore laga galo waxa maxaa yeelay tababarada nala siina waxaa ka mid ah waxa qofka ugu muhiimsan inuu yahay nafteena kow inay tahay nafteenna waxaa ku xigan ay tahay tiimka kadibna victimka iyo qofka dhibaataysan inuu yahay markii meel qarax ka dhaco haddaad iska tegtid waxaa laga yaabaa qarax labaad inuu dhaco sidii dhacdaba jimcadii hadda lasoo dhaafay kaasoo laga yaabo inuu ku xiilayo marka waxaa jira dad naga mida oo u tababaran meesha inay tagaan ogaadaan inaan soo geli karno iyo inaynan soo geli karin marka qofkaasu noo baaqo ayaan hore usoo galnaa laakiin markaas waxaan isku dagnaa isku daynaa haddii wadooyinku furan yihiin minitska ugu horreeya inaan u dhowaano meeshaas waa hagaag bal haddaan kugu soo noqdo doctor cabdiqaadir waxaad iga warantaa caqabadaha bal aad la kulantaan inta howshan aad ku guda jirtaan waa kuwo noocee ah oo micnaha hadday noqoto in meel idinka celiyo ood geli weysaan meelaha ay xabadaha ka dhacaan ama qaraxyada ay ka dhacaan waxaa jirta xataa dadka caadiga ehelkooda ay dhinteen ama dhaawacmeen inaysan geli karin xataa mararka qaarkood taasi sidee idin saamaysaa
sahraa runtii horta adeegani wuxuu soo maray marxalado kala duwan oo aad iyo aada u qalafsan marxalado yacni waxyaala muuqda iyo waxyaalo qarsoon intaba uu soo maray dhibaatooyin ah wa ani waxaan isleeyahay waa falleelo haddii meelna la ka cesho inay falleelo tahay oo wax fudud ay tahay way dhacdaa mararka qaar annagoo dad ukurmadeenna in nala ka celsho laga yaabiyo qofka naga celinaya inuu annaga safetygeena ama annaga uu noo danaynayo waa macquul laakiin innaga targetkeena wuxuu yahay inaan qof badbaadino marka caqabadahaasu wuu caqabado jira laakiin waxaan isle waa very minor waa waxyaalo laga gudbi karo lagana gudbi doono si kastaba ha loo dhigo oo yani way waxyaalo la fahmi kara waaye waxaa jira caqabado aan muuqano dadku inuu wada arki karin oo adeegana u baahan tahay yani maanta meeshuu taagan yahay waxaan aaminsana wax ka badan aan qaban karni annaga marki targetkeena ayaa wuxuu ahay inaan gobol degmo iyo tuulo inaan gaarsiino adeegan laakiin waxyaabaha ula gaari waaye dabcan waa caqabado jira waaye oo mid bulsho iyo mid mataqaana maamulba ha ahaatee haatana mahad ajuuka ayaan u yeerayaa bal soo dhowow mahadow maxaad jeclaan lahayd doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan oo isagu ah madaxa amin amplas daad gureysana dhaawacyada iyo dhimashooyinka qaraxyada marka ay dhacaan muqdisho inaad weydiiso ama aad ku kabto marka hore waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu axad wanaagsan waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto mudana cabdiraxmaan xaaji aadanna waxaan ku leeyahay howl waxaad heysiin inaba aanan caadi ahayn waxaan idin leeyahay ajriga xasanaad allah idinka siiyo sidoo kale sahraay waxaa jirta waddankeena xoogaay burburkii kadib dhibaatooyin aada u fara badan iyo kama dambeyn aanan ciidana caadi ahayn ayaa ka jirta marka raggan ambalasta amiin ambalas runtii hawsha ay ahaayaan howl caadiya ma ahan waa taan oo u sheegay su-aashayda waxay tahay dhibaatooyinka ayaga lafirkooda kasoo wajaho dhaawacyada marmarka qaar waxaa dhacdo ayagoo hawsha ku guda jiro haddana qarax kale oo dhaco ayaga lafirkooda hawshan dhibka kasoo gaaro mid su-aasha labaad a inaan raacsiisto ee jeceshaa waxay tahay mudan cabdiraxmaan dhowr mar ayaan waxaan idaacadaha ka maqlay isagoo yara ka cabanaya dhaqaali yari iyo shidaalkii iyo xoogaa isagoo dowladda uqayla dhaaminayo iyo waxyaaba saas ah dhinacaasi dowladda baahideeda ma idinka tirtay aad baad umahadsan tahay mahadow maadaama dhegeystayaal badan oo qaar muqdisho xataa naga soo dhex wacayaan ee qadka ku jiraan marka aad baan kaaga mahad celinaya labadaada su-aalood kaaga jawaabthank you
runtii waa su-aala muhiima mahada jubka aad buu umahadsan yahay dhinaca dhibka naga soo gaaro horta inagu shacabka un baynu ka mid nahay laakiin waxayna dad isu xil saaray bal waxaan jira sidii wax looga qaban lahaay way dhacdaa anaga hadda yani maalinta jimcada hadda qaraxii labaad baabuurteena mid kamida ayuu saameeyey qaraxa sidaas kaleeto waddada maka almukarama ka dhacay yar shaqaalaheena ku dhaawacmay dadka un baynu ka mid nahay runtii anagu laakiin waxaa moodaa xoogaa inaan ugu sii nugalnaa ama ugu sii dhowna dhibaatada dhinaca dhaqaale yarida runtii dhaqaale xumidu waa sideedii adeegan waxaan idin sheegay inaan lixi ku shaqeyno markii dhaqaalihii xumaaday waxaan yaraynay ade adeegii numbarkii fara badnaa ambulaansooyinka ayaanu yaraynay sababtaan u yaraynana waxay tahay in yani waxaynu yaraynay shaqaalihii aan yaraynay marka haddii ay dhaqaalyarada sii socoto anaga waxaanu yarayn doonaa adeega ama saacadahaan yarayn doonaa ama waxaan yarayn doonaa shaqaalaha ama waxaan yarayn doonaa gaadiidka lagu shaqaynayo si adeega uusan meesha marnaba uga bixin dhaqaal daradu waa jirtaa weli dawladdan wax nagama soo gaarin gobolka banaadirna waxba nagama soo gaarin bulshada sugaysaa adeegana iyaga iskale ayagaa iskale ayageena ka timid intiina haatan nagu soo biirta dhegaystayaal waxaa naga xusuusina inaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan barnaamijka waxaa marti iigu ah doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan oo isagu ah madaxa howlaha gurmadka deg dega ah ee ambalaasyada magaalada muqdisho ee amiin ambalaas waxaana si gaara uga hadlayaa sagaal boqol toban iyo toddoba qof oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo sidoo kale dad kale oo u baahnaa gurmad oo ay uga fidiyeen gudaha magaalada muqdisho lixdii bilood ee hore ee sanadkan ee laga soo bilaabo janaayo ilaa iyo bishii juun eena dhaaftay barnaamijka haddaba dhegaystayaasha ayaa intooda badan waxa ay nagala soo xiriirayaan magaalada muqdisho oo aan ayaga fursadda si gaara u siinay maadaama qaraxyada iyo dhibaatooyinka ugu badan halka ay ka dhacaan ee gurmadkaasi u baahanna ay tahay muqdisho haddaan barnaamijkii dib ugu noqdo marka waxaad iga warantaa lix iyo toban ambalaas shaqaale intee la-eg ayay leeyihiin ayaa la isdhihi karaa haddii cidna aysan waxna idinka soo gaarinna sidee ayaad lix iyo toban ambalaas iyo shaqaalahooda aad ku maareyn kartaan ama kusii wadi kartaan howlahooda gargaarka ay ka wadaan magaalada muqdisho runtii waa wa waa su-aal muhiim ah lix iyo tobankan ambulance runtii horta shaqaalihii ku habboonaa ama shaqaalihii numberkii la rabay hadda kama shaqeeyaan hadda soddon iyo shan qof ayaa ka shaqeysa oo isugu jira darawal iyo nersin iyo mataqaanaa operatorada teleefonada qabanaya yacni numberkii loogu talagalay number ka yar ayaa ka shaqeeya sababtuna waxay tahay dhaqaale darada jirta waay marka waxaynu ku maareynaa wejigeena ayaan u gadnaa inagoo dhahayna sahray bishaan waxaan kaaranaa fuusto shidaala caliga waxaan kaaranaa laba taayar caliga waxaan kaaranaa hal qof mushaarkiis sidaa un baynu ku wadnaa yani runtii adeegana ma ahayn in sidaas uu ku socdo marka waxyaalaha yani shidaalka iyo taayarka iyo shaqaalaha dhammaantood wejigeena ayaan u gadnaa markii saaxiibadeena yani jeebkooda ayaan u dhacdhacnaa yani dadku ma aamini karaan haddii lidaa lix iyo toban ambulansa sidaan ku wadanaa laakiin waa shaqo adag waayo waxaan ahay bara jaamacadeed waxaan weydiistaa ardayda inay bishii hal dollar bixiyaan si ay qof ugu badbaadiyaan marka ardaduna waa ila fahmeen ayaguna way bixiyaan marka qaabkaas ayaa wax lagu wadaa runtii waa qaab runtii aad waayahay waan kaaga mahad celinayaa adeegaas aad bulshada u haysid iyo waktigaaga xataa barnaamijkan aad igala qeyb qaadatay doctor cabdiqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan intaynu mar kale barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana adigii dhegeystayaashii sida gaarka magaalada muqdisho maanta guud ahaan barnaamijkan ugu eegnayna waan idinkaga mahad celinaya waktigiina aad baad umahadsantaa saala adigana guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waa naga intaa barnaamijka toddobaadkan waxaan uga hadalnay sagaal boqol iyo labaatan qof ku dhadhowaad oo dad ah oo isugu jiro dhimasho iyo dhaawac ayaa kooxaha gurmadka deg dega ah ee amiin ambalaas ee magaalada muqdisho ka jira waxa ay ka daadgurayeen dadkaasi goobo ay ka dhaceen qaraxyo dilal isku dhacyo iyo sidoo kaleeto hooyooyin umulisooyin u baahnaa barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha oo dhegaystayaasha iyo aniguba uu su-aalo nooga jawaabay doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan oo marti iigu ahaa ayaan intaasi kusoo gabagabeynayaa intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana waxaan idin leeyahay nabadgelyo
bandhiga v o a barnaamijka bandhigga v o a waa barnaamij cusub oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka
bandhiga v o a waxa uu qayb ka yahay barnaamijyada ay v o a ugu tala gashay dhegaystayaasha sida uu faahfaahinayo madaxa laanta af soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabarow iminka waxa aannu tabinaa barnaamijyo intooda badan ka hadlaya dhacdooyin haatan taagan oo ka tarjumaya waxa maalinlaha ah ee ka socda dhulka ay deggan yihiin dadka af soomaaliga ku hadla eena dhegaysta barnaamijkana cusub ee bandhigga v o a waxa uu iskugu jiraa mawduucyo si weyn loo faaqidayo oo loo lafagurayo oo ka hadlaya taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha iyo wixii la xidhiidha iyo arrimaha sharciga iyo howlaha samafalka ah samafal waxaa weeyaan kaalmo weeyaan mucaawino ama gurmad loo fidiyo dadweynaha dhibaatada gaartay aniga inta aan la koobsaday ayaan xasuusto maxaa weeye dagaalkii seven seven wixii ka dambeeyey markii qaybti fara badan oo ayna sahli jirin uu kusoo jaray soomaaliya yaa hay-adahan magaranaysaa mucaawinooyinka bixiyaan oo sida humanitarian yay bilaabeen soomaaliya waad ogtoo hadda waxay intay burbursan tahay waa soddon sano ayay ku dhowdahay yani kaabayaashii dhaqaalaha iyo kuwii noloshaba way baabeen maanta daatooyinka ugu dambeeya amba warbixinihii ugu dambeeyey waxay sheegayaan dadka barakacay ee dagaalada iyo abaaraha iyo daadadku barakiciyeen waa million iyo bar one point five million weeyi
haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhigga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah
waa hagaag dhegaystayaal annaguna waxaanu daleenahay wixii warar barnaamijyo iyo weliba warbixinaydiseega waxaad dib uga daalacan kartaan boggayaga internetka ee v o a somaly com haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo weliba axmed faarax cali daajaha
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o da dhegaystayaal bulshooyinka aadanaha oo idil sida ka dhex dhacda soomaalidii reer miyiga ahaydi waxay soo martay dagaallo markii waa la joogaba ka dhex aloosmi jiray waxay ahaayeen dagaallo ay tolalku isaga hor iman jireen oo guud ahaan loo geli jiray hanashada waxyaabihii noloshooda lama horaanka u ahaa oo daaqa iyo biyuhu ay ugu weynaayeen dagaal walba dabadii siday u badan tahay ummadaha dunidu waa xisaabtamaan dhinacyadii ay diriirtu dhex martay midkood kastaaba isaga oo murugaysan ayuu tirsadaa rag wixii uu cadowgu ka laayay haddii laga gorroonaado kama xishoodaan wixii dhacay iyo sidii ay u dhaceen inay ka run sheegaan isla markaasna dagaalyahankii naftiisa bulshada u horay abaalkiisa ma bi'iyaanoo ma duudsiyaane way u baroortaan xusuustooda ayay ku waariyaan ha yeeshee dhaqanka dagaalka ee soomaalidu sidaas kuma tilmaana haddii laga adkaado tolka soomaaliyeed marnaba jabkiisa ma qarto qab xad dhaafa oo aan gar ahayn dartiis wuxuu iskala weynaadaa dhinaca ay dirireen inuu libinta u oggolaado tiro kasta oo rag ah haba laga gabaware kolnaba in dagaalkii shalay looga raayay naftiisa uguma sheekeeyo kamana dhaadhiciyo goobtii yaa helay ayuunbay isweydiin jireene dib looguma noqon jirin barbaartii geeltoosiyaha laga cashaysiiyey carabka iyo ceebaynta bulshada kale si uu uga badbaado waxayba u badan tahay guushii laga helay in tolku uu isagu isa siiyo qoladii ku gar lahaydna uu u quuri waayo dhinaca kale dagaalyahanka tolka soomaalida waxaa sheegsheegga magaciisa ugu dambaysa maalinta la dilo cid aan qoyskiisa ahayn uma baroorato taalo lagu xusuusto looma dhiso hadduu dad lahaa agoontii uu ka tegey lama xaaleeyo aaskiisa kadibna bilado abaalguda waalidkii isaga dhalay laabta looguma shaqlo waxayba ku maahmaahi jireen nin dhintay kabihiisa ayaa dhaama sidaas awgeed waxaa maansada soomaalida aada ugu yar gabyaa qoladii uu ka dhashay dagaal lagaga adkaaday dabadeedna tiriyey tixa uu kaga calaacalaayo guuldarrada goobtii ka raacday iyo guud ahaan wixii galangalacow iyo geeli uu colkoodii mutay iyada oo taasi ay dhab tahay ayaa haddana waxaa jiray gabay iyo geeraar waaye isu dhow la tiriyey oo raggii lahaa ay kaga calaacaleen guuldarro ka soo gaadhay goobo hoog oo ay ku jireen colkii ay la soo duuleenna si xun loogu jabiyey geeraarka waxaa mariyey qaajo balas nin la odhan jiray oo ka mid ahaa ciidamadii uu ingiriisku u soo qoran jiray jabinta daraawiishtii sayid maxamed cabdilla xasan aanse idin xusuusiye kun iyo sagaal boqol iyo kowdii iyo kun iyo sagaal boqol iyo labadii waxay daraawiishtu ingiriiska kaga adkaatay dhowr goobood oo kuwa ugu magac dheeray ay ahaayeen afbakayle fardhidin iyo beerdhiga taasoo noqotay arrin ay qaadan kari waayeen jananadii ingiriiska ee london fadhiyey iyo saraakiishoodii berbere u joogtay dirkaba maantaas bay go-aansadeen wadaadka iyo ciidamadiisa inay mar qura iyo si kama dambaysa uga faraxashaan si aanu u saamayn dalalka kale ee ay dunida ka gumaysan jireen dabadeed siday iyaguba qoreen oo qireen ah waxay isu keeneen imbaraadooriyaddu ifka ballaaran wixii ay ciidan ku lahayd kuwii ugu fiicnaa marka buuxa oo ku dhowaad saddex kun oo nin iyo hubkoodii ay ku raran yihiin ayay hobyo ka soo dejiyeen gaasas kale oo laga soo dhuray england hindiya iyo afrikada koonfureedna berbere ayay soo dhoobeen boqor miriligii labaadna guuto camaariyaley ah ayuu isna jigjiga ka soo diray intaa ka sokow geyiga soomaalidii joogtay ayaa dacaayad lala dhex gala nin walba oo qaangaara waxaa lagu booriyey inuu ka qayb qaato duulaanka wadaadka ku socda waxaa loogu sheekeeyey daraawiisha inay tabar daraatay inaysan firdo fiican lahayn qoryo iyo rasaas inaanay haysan sidaa darteedna si fudud looga ilheli doono markaasna uu nin waliba kala soo noqon doono kadimo geel ah iyo hanti kii gacanta ku dhigaa aanu kol dambe sabooli doonin qorshaha howlgalka ciidanka ingiriisku wuxuu ahaa gumburaha cagaar weyne oo sayidka iyo ciidamadiisu ay maantaa fadhiyeen in lagu galo oo halkaa gam lagaga dhigo in lagaga duulo koonfur galbeed iyo waqooyi si waddooyinka ay ku baxsan karaan oo idil looga xidho mase noqon tale u meel martaye way mala habaabeen daraawiishi qorshahaas way ogeyd maantaas goobtii dhacdayna waxaa nag lagaga dhigay guutooyinkii caddaanka madowga iyo midab kastaba lahaa oo sidaan soo sheegay uu ingiriisku meel kastaba ka keenay waxay noqdeen wax la laayay iyo wax dhaawacan siday iyagu buugtooda ku qoreenna lix nin oo keliya ayay ahaayeen waxay halkaa nabadqab kaga laabtay gabay carabi ah oo guulkufaan ah ayuu sayidku maantaa mariyey waa gabaygii uu ku jiray meel iskii ahaa wa amwaatunaa min khayri ahli lmaqaabiri wa axyaaunaa min khayri ahli lmacaashiri qaajo maxamed ciise oo qaajo baras lagu naanaysi jiray wuxuu ku jiray soomaalidii dacaayadda lagu hoday geel jacaylka dartiis soomaalidii ingiriiska ugu askaraysay ee badiba goobtaa lagu laayay ciidise aanay tirsanayn wuxuu ku jiray wixii yaraa ee inta badbaaday rafaadka iyo cagamuruxa cidahoodii ku gaadhay dabadeedna markii laga waraystay duulaankii uu raacay iyo goobtii cagaar weyne ayuu ku jawaabay geeraarkan warbixinta u eg ee dareentaabad kale wuxuu yidhi raxanraadkii iyo hawsha kamaan raalli ahaynee rag baas bay damciyey rabbina weyla iraaday geel baana raadi lahaa buuri waxba yaan rimaydiisiiyo ratigiisa rareeyiyo ramagiisa kaxayne kol haddaan rubadayda reerihii nabadgeeyey rabbiyow mahadda hindigaa ridi doona soodaantaa rogi doonta yamyamkaan rinjinjiirsan rag cad baynu u geynoo reedhi baynu ahaanoo ruqo weeye farduuyo rasaastoodu ma fiicno oo rabbigay talin maayee rugtoodaynu gallaayo minba reer ha ka haysto soo wixii naho rooraye raggii ay qoranaysiiyo roge gaalada maahabu dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebaydno
aad iyo aad buu mahadsan ya axmed faarax cali daajaha nala socodsiinaya barnaamijkaasi dhaqanka iyo hiddaha halkaad ka dhegeysanaysaanna waa v o a washington intaynaan gebagabada idaacadda iyo dhinacii fan heesa aynaan gelin cabdixakiinan ka codsado wararkii caalamka kuwoodii ugu doorkana mid iyo laba cabdixakiin mahadsanid maxamed madaxweynaha waddanka maraykanka donald trump ayaa sabtidii shalay booqday gobolka california si uu indhihiisa ugu soo arko burburka baaxadda leh ee soo gaadhay kaymaha gubanaya gobolkaasi waxaanu madaxweyne donald trump uu shalay ka baxay magaalada washington isagoo isla shalayna dib ugu soo laabtay magaalada maruu warbaahinta la hadlaya kadib markii uu soo dhex istaagay islamarkaana uu indhihiisa ku soo arkay meelaha sida ba-aan u gubtay ee magaalada baradise ee waqooyiga gobolkaasi california ayaa uu sheegay inaan qofna weligii filaynin waxaa halkaasi ka dhacay ugu yaraan sagaal kun iyo toddoba boqol oo guri ayaa dabkaasi holcaya u gubay halka toddobaatan iyo lix qof ay ku dhinteen islamarkaana ilaa iyo hadda meel ay jaaniya cidhib dhigeen la laayahay in ka badan kun qof waxaana booqashadan madaxweyne donald trump uu gobolkaasi ku tegay kuu helinayey maayarka magaalada baradise jordi jones iyo guddoomiyaha gobolka california jerry brown iyo guddoomiyaha cusub ee gobolkaasi dhowaan loo doortay gavin nisom iyo weliba madaxa hay-adda maaraynta masiibooyinka waddanka maraykanka ee fema loo soo gaabiyey magaceeda brock long aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdixakiin oo nala socodsiinayay warkaasi haatanna dhinacii heesaha waa heesta beledweyn iyo fanaanka xasan aadan samatar
jacaylow oo dhaliilu diidadeen baan u haystay waa jacaylow ogaaladhayno idibaanan karino berkaayi badnaqayo bogaata gataaliyo inoya bircashaaqu keembaa u haystay webigu bujaawo beeraha waraabsho kubahad ku jiifo tawbaaxu buuxjo fadarkii oo gallaydii laga tuure baalko canabkii ibslaado quladii oo yaara lagu waabariisto beeluhu bujooga soo berisa maladkii geelidnoynibati butaawo beeraha waraabsho dhulku bahad ku jiifo bisaawbaaxu buuxsho dalkii oo gallaydii laga tuure baalko canabkii ibslaado fuladii oo yaara lagu waabariiso beerugu jooga soo garisa maadkii dalka bari magaalada sow boqoraad joogto iyada hablamyoodo bilacdii haweenkiyo idiloo dhammeeyo tima boqotaa joogo goraylaamoodu baarkana casaankii bidix midig isgaaro bulcad lagu xiideeyo bar ku seexanayso barkanaysa qaaro huwanaysa baalo igu beertilaasho ubuseele maanbaro
boqonta joogo baar goray lamoodiyo baalkana casaankii bidix midig isgaadho burcad burcad lagu xilmeeyo waa codka fanaanka xasaan samatar iyo weliba heestaasi beledweyn ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabayn doonaa idaacadda yidib fiidnimo waa maxamed cabdi xabsan sandheere iyo anigu cabdixakiin maxamuud sharwac iyo weliba aan idhaahdo bashiir abikar cabdilaahi oo inoo joogay dhinaca iskudubaridka iyo guud ahaan bahda v o eda leh nabadgelyo
sidetahay aniga iyo geerlura iskuwaana soo bixin sobridadeydii iyo bidaashadeedii bundaayaartii berigaweyn ku taale gudkood batankeeda mahay weeye